weliba la shidikay mashruuc ridandhasow ku tuulida ciyaaro ee stadium muqdisho taasuna qayb ka dadaaladii horumaryowka isboortiska dhalinyarada soomaaliyeed ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare oo shidikii mashruuc ridandhasowka stadium muqdisho weliba uuse ku helayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo ku hadlay mashruuca iyo ka tilmaamay kuwa muhiimin ee dhalinyarada soomaaliyeed berigii nabadda ay aheeday oo dalkaani dowladda xooggan ay ka jirtay nabadda iyo amniga iyo dagaalka iyo horumarka iyo wax kastaba foodaan ka haynay haddana waxaan rabnaa insha allahu doorkii xagga ciyaaraha inaan dib u soo celinno oo maaragtay doorka inaan qaadanno mashruucan wuxuu aad mataqaanaa qayb uga noqon doonaa horumarinta isboortiska dalka hadduu laa yihahdo kan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha isboortiska dalkana sidaan si lamida isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono hadduu laa yihahdo monresuare waxaan rabaa inaan halkaan marka uga mahad celiyo marka hore gudoomiyaha warta nabadda gudoomiye seen xabse iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyey garoonkan inaan ku dhiirano maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa xusiini ridandhasow ka tuulada ciyaaraha iyo qayb weyn ku qaada doonta horumarka dalkiyo bileeda caasimadda islamarkaasna xoojiyaasa shaqa abuurka dhalinyarada waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaa idhaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee isboortigiis ama isboortiskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeena in la hormariyo adimalaha odayaalna waa waa ku jiraan oo odayaasha laftooda waa dabaalan karaan ya waa dabaalan karaanoo maxaan ku dhahaa waxbaa waxun baa kusii jire laakiin in servicekii ama facilitieskii cid waliba ay kusoo bandhigi lahayd hibada ilaahay siiyey iyo awoodda ilaahay siiyey ee sports ayaa runtii yaa la hormarinayaa qaybahaas muhiimka oo inaga maqnaa oo dabaasha ku jirto oo tenniska ku jiro haddaad ordi karin ku kalaa lagu hayaa oo kay haddaad rabto inaadan ordi karin ood boodboodi karta kii loo boodi jiraa lagu hayaa marka qaybihii kala duwanaa ee sportska ayaa dhammaantood insha allah meesha lagu soo dhigi doonaa waxaa kale oo imaan doonta haddii ilaa idhahdo laga faa'iidayaa bilicdii caasimadda oo ayaduna oo bilmi doonta haddii ilaa idhahdo waxaa la bili doonaa bilicdii caasimadda oo dhismaha dhismayaalkan faraha badan oo aad ka u qurqurux badan ayaa si fiican oo qurux badan loo dhisi doonaa haddii ilaa idhahdo waxaa la dhisi doonaa huteello iyo goobo dalxiis oo ay ku dalxiisaan oo qanciya dadka soomaaliyeed iyo martida caalamka inooga iman doonta intaba haddii ilaa idhahdo marka taasina waa bilicdii caasimadda ayay soo kordhin doontaa haddii ilaa idhahdo iyo cabacitigii caasimaddeenu ay lahayd ee ay wax ku martigelin jirtay waxaa kaleoo soo kordhi doonaa oo laga faa'iidi doonaa haddii ilaa idhaahdo in dhaqaaluhu uu kor u kaco maxaa jira haddee markii intaasoo dhan la dhiso canshuurtii safiska laga qaadayey iyo ganacsigii bulaalaya ee meeshan ku bulaalayay wuxuu keeni doonaa in dawladdu ay dakhli fiican ka hesho waxaa dhinaca kale garab socda oo laga faa'idi doonaa in boqolaal dhallinyaro ah oo soomaaliyeed ay shaqo ka helaan ayaguna haddii ilaa idhahdo oo shaqo ayay abuuraysaa intaasoo dhan oo faa'iide ah ayaa ku hoos jirta dhismaha maanta aynu u taagannahay ee keliya uun ma aha in waxaa la soo siyaadiyey sportskii waxaa garab socda intaas oo faa'iido oo kale ayaa garab socota qaybo reedandhasowka lakasuubihay oo ka kooban ah dayaatirka garoonka latubinooniga reedandhasowka qaybaha koleyga dabaale roorka iyo qaybo kale iyo weliba maalgeliyaha iyo shirkad iyo leeyin dhalinyarada soomaaliyeed ah